waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali iyada oo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool caasimada muqdisho ay weli la walbaharsan yihiin qaraxii xooga badnaa ee afariy tobankii ee bishani ka dhacay isgoyska soobe kaasi oo gilaaftay nolosha in ka badan saddex boqol oo ruux tiro intaa ka badana dhaawacyo gaarsiiyey ayaa waxaa dhanka kale socda gurmad loo fidinayo dadku ay waxyeeladu ka soo gaartay musiibadaasi kuwaas oo ka kala imaanaya gudaha dalka iyo dibaddiisa saddex diyaaradood oo nooca militariga oo ay leeyihiin dowladaha maraykanka qatar iyo kenya kuwaas oo siday deeq dawo ah oo loogu talagalay dadkii dhaawacyadii ka soo gaareen qaraxii isgoyska soobe ayaa soo gaaray garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho iyadoona diyaaradaha ka socday dalalka kenya iyo qatar ay horey usii qaadeen qaar ka mida dadka dhaawacnaa oo ay kala gaarsiiyeen isbitaalada magaalooyinka nairobi iyo khartuum halkaas oo lagu dabiibayo wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya fawsiyo abikar nuur ayaa gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde kaga gudoontay deeqda daawada ahayd ee kasoo gaartay dalalka qatar iyo kenya iyadoo halkaa uga mahad celisay gacanta ay dowladahaasu ay ku jirto dowladda dalka turkiga ay siinayaan shacabka soomaaliyeed
dadka dhaawaca kasoo gaaray shilkii afaritobanka bishaan ka dhacay sababta hore ula socotaan turki waxay noo qaaday dadkii ugu horreeyey iyaga waa dowladdii labaadoo noo qaadaysa dadkii dhaawaca kasoo gaaray waxay diyaaradda noo wada daawooyin aad u badan oo daawadii emerjensiga ah waxaan ugu mahad celinaynaa si aan caadi ahayn qatar waa dowladaha soomaaliya markii dhibka uu ku dhacay aad ugu soo gurmatay noo ballan qaaday inay dadkii madaxdeeda oo loogu soo gurmatay dhibaatadii musiibadii ka dhacday magaaladan saddex casho ka hor madaxweyne uhuru kenyaata iyo dowladdiisa waxay dadkii ugu horreeyey oo noo tacsiyadeeyey oo noo ballan qaaday inayna garab istaagaan sida aad u jeedaan waxaa noo timid safiirkuu saaka noo keenay laba diyaaradood oo wada daawo daawadii ugu muhiimsanayd oo emerjansada markay dhacda waxay kale ku tala jiraan inay dhaawac badan noo qaadaan oo hadda diyaar u ah bannaanka mardow la saari doono haddii alla idmo marka waa ugu mahad celinaynaa dowladda kenya iyo dadkeeda walaalaha ah deriska ah sida ay noo garab taagayiin ay noo kaalmeynayaan dhanka dowladda soomaaliya ayaa waxay shaacisay inay sii korortay tirada dadka ku geeriyooday qaraxaasi oo gelinkii dambe ee sabtidii ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan cismaan cumar injineer yadiisow oo shir jirayd ku qabtay xarunta gurmadka qaranka ayaa soo bandhigay xogtii ugu dambeysay ee khasaarahaasi nambarka dadka geeriyooday oo habeen hore waxay ahayd laba boqol iyo toddobaatan iyo lix kadib waxaa ku darsoomay shan waxay noqdeen laba boqol iyo koob iyo siddeetan waa la socotaano maalin walba waxaa dhici karto dad weli muxuu ah ama geeriyooda annagana aanan garanaynin oo familkii qoysaskii inta qaateen duugeen laakiin tirada la hubiyey ilaa iyo hadda waa laba boqol iyo koob iyo siddeetan dhaawacana waxaa la sheegay saddex boqol inay gaarayaan marka ummadda soomaaliyed meel walbay joogto waxaan ka codsanaynaa in dadkaas dhaawaca iyo dadka dhintay eheladooda iyo qoyskooda loo gargaaro dadka meydadka la aasay waxaan haynaa annaga boqol iyo lixdan kuwa gaaraya oo la garan waaye wejigoodii ama xubnihii jirkooda ka mid ahaa lagu aqoonsan waayo qofka ay yihiin ma gabara ma dumara ma raga marka arrimahaso dhan waad dareemi kartaan marka dadkaasna dad qoysas iyo ayay leeyihiin qoysaskaasna way ogyihiin qofkooda inuu ka maqan yahay laakiin lama caddayn kara inay ku jireen saas darteed ayaa waxaa caalamka uga codsanay in naloo keeno qalab casri ah sida d n a lagu ogaado si loo helo d n a da marka la qaado qoyskii yimaadaba d n a laga qaado kadib la waafajiyo in muxuu ahaa qofkoodii uu ku jiray in kale marka dadaalladaasna waa wadnaa waxaa weli argagax iyo quusan waa uu ka muuqday qaar ka mid a qoysaskii dadkooda ku waayey qaraxaasi kuwaas oo saddex maalin kadib iyagu quudaraynayay inay helaan qayb ka mid a meydadka eheladoodii halkaasi ku geeriyooday goobtu ay mashaqadu ka dhacday ayaa waxaa ka socday howlo nadaafadeed iyo sidoo kale baadigoobka haddii jir bini aadam halkaasi uu ku jiro waxaana howshaasi ka qayb qaadanayay ku dhowaad saddex boqol oo dhallinyaro oo iskood isu xilqaamay iyadoona dhismayaashii uu qaruxu burburiyey dhismo kumeel gaara lagu wareejiyey si isocodka waddadaasi dib loogu furo
inaan maanta akan walgalo meeshii dhibaatadu ka dhacday in kumanaan dhalinyaro ah ay igala qayb qaataan barnaamijka nadaafadda caasimada ama dibsoodhinta bilicdii meeshii wax ka dhaceen waxaan ku baraarujinayaa dhalintayda mid ah inay sidaan oo kale nala sameeyaan nagala qayb qaataan hagaajinta dalkeena maaragtay dibsoo celinta bilicda caasimada insha allah waxaan leeyahay guulaysta hore u wada shaqada ha ka daalinina waxaan u soo baxnay inaan dadka meesha lagu xafuuqay la baabi'iyey meesha lagu baabi'iyey inaan nadiifino dadka la xafuuqay inaan u muujino inaan walaalahadnahay inaan ka xunnahay dhibka dhacay inaan ka xunnahay waxaan isku soo wacnay dhallinyaradii magaalada gaar ahaan dhallinyaradii wax baranaysa jaamacadaha iskuullada iyo dhallinyaradii iskhilqaantay ee ayaantan gurmadka degdega waday marka waxaan ka wadnaa meeshii dhiiggii iyo hilbihii hore hadda gacan aan ka soo helnay meel meeshaana inta laga soo bixiyey waxaan wadnaa hilbaga go'an oo yaryaraan ka soo babixinay meelo badan gudoomiyaha gobolka banaadir taabit cabdi maxamed oo hadal ka jeediyey goobta nadaafadu ay ka wadeen dhallinyaradaasi ee isgoyska soobe ayaa waxa uu si weyn ugu mahadceliyey dhallinyaradaasi isa soo xilqaantay isagoona dhinaca kale ku baaqay in gelinka dambe ee maanta dadka muqdisho ay isugu soo baxaan si loo qabto dibadbax tacsi ah oo socda oo lagu muujinayo sida dadka reer muqdisho ay uga xun yihiin dhibaatadii loo geystay calaamadda maanta aan samaynayno ma ahan keliya nadaafadda oo aan hagaajinayno jidka keliya ma aha keliya inaan ka dhiidina dhibka dhacay waxay tahay waxaan qalbiga u qaboojinaynaa dadka dhaawaca xanuunka badan uu soo gaadhay ama dadkooda ku dhintay ama dadkooda ka dhaawacmay intaan qof oo isku soo baxday oo rabto waxa meesha ka dhacay inay wax ka qabato hadday noqon lahayd nadaafad ahaan hadday noqon lahayd mooral ahaan iyo haddii ay noqon lahayd dadnimo ahaan intaas ayaa dadkaas qalbiga u qaboojinaya shakhsiyan waxaa maanta aniga farxad ii ah dhallinyaradii oo aan ku tashanaynay oo meel kasta joogeen gaar ahaan muqdisho joogeen in uusan qofna ka harin ay qof walba soo baxday waxaana tusaale noogu filan inta maalin lasoo dhaafay shaqada culus ee laga hayey dhowrka qaybood ee kala duwan ee magaalada muqdisho ha noqoto xarunta ee gurmadka degdega ilaa meeshan hadda aan taagannaha oo shaqada ay ka socoto qof ma jiro ilaa inta wax qabata waa dhallinyaro waxaan rabaa fursadda inaan kaga faa'iidaysto maalinta arbacada oo birri ah galabtii waxaa la samayn doonaa tacsi oo laisugu soo bixi doona dhammaan intii wax ku noqotay dhibkii meeshaan ka dhacay waan hubaa dhammaan qof walboo soomaaliya qof walboo muslima qof walboo bini'aadan ah ee adduunyada ku nool inuu xanuunkan gaahay waa aragteen magaalooyinka qaarkood inay midnimada ama xalay ee ka qayb qaadanayeen inay baroordiiqaan oo ay nala tiiraanyoodaan sida magaalada oo baariis istanbuul iyo sidoo kale magaalada toronto dhowr magaalood ayaa sidoo kale sameeyeen magaalo walba oo samaysa waa u mahad celinaynaa muqdisho maqaamkii ay lahayd intii ay istaaheshay dadkeediina waa ka heshay dadka adduunyadana waa ka heshay annagaa nagala rabaa inaan ilaashanno oo aan hore u sii wadno saa darteed maadaama berri la isku soo wada baxaayo waxaan idinka codsanaa dhallinyaroy in la isku soo wada baxo la wada imaado magaalada socod ku marno hal meel keliya aysan noqon oo aan amniga u hiilinno oo aan tusno inaysan mar dambe muqdisho wax ka dhici karin marka laga soo tago gurmadka iyo gargaarka ay dowladaha caalamka qaarkood ka geysanayaan gacansiinta dadkii ku waxyeeloobay qaraxii isgoyska soobe ka dhacay ayaa waxaa dhanka kale socda gurmad dhaqaale ururun iyo dhiig kudeeqid ay samaynayaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada dalka iyo dalka dibaddiisa kuwaas oo muujiyey siday uga xun yihiin dhibaatada xasuuqa ahayd ee loo geystay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda muqdisho si loo mideeyo howlaha gargaarka qaran ee lagu gurmanayo dadka dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii gilaaftay nolosha boqolaal ruux oo soomaaliyeed kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda soomaaliya waxay furtay xarunta qaranka ee gargaarka degdega ahi sida ay shaacisay wasiirka gargaarka ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctorayse marian qaasim oo shir jilayd ku qabatay muqdisho maadaama musiibo qaran ay nagu habsatay waxaan rabaa inaan idinla wadaago xaruntii in si ofishal ah aan u daahfurnay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka waxay si ofishal ah u daahfurtay xarunta qaran ee gargaarka degdega ah sidaas darteed waxaan ka codsanayaa dhammaan inta rabto inay ka qayb gasho taageeridda ama siday wax uga qaban lahaayeen musiibadan hadday ahaan lahaayeen hay-adaha ajnabiga oo nala shaqeeya hadday ahaan lahaayeen wasaaradaha federaalka hadday ahaan lahaayeen maamul goboleedyada hadday ahaan lahaayeen enjowyada hadday ahaan lahaayeen bulshada rayidka hadday ahaan lahaayeen ururada bulshada dhallinyarada haweenka ciddii doontaba daqiiqadaas laga bilaabo xaruntii si aan ofishal ah ayaan ilaa shalay iyo daraad u soo wadnay si aan ofishal ahna uma socon karaano howlihii howlihii hoggaan iyo iskudabarid leadership and coordination ayay hawsha u baahan tahay markaa cid walba waxaan rabaa in wasaaraddii lagala soo xiriiraayey ama focal pointigii lagala soo xiriiraayey xaruntii waa idiin furan tahay qarxii xooga badnaa ee gelinkii dambe ee maalnimadii sabtidii ruuxay caasimada muqdisho ayaa noqonaya midkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca soomaaliya marka laga soo tago midkii ka dhacay afaafka hore ee xaruntii hargaha iyo saamaha ee muqdisho sannadii maadaama qaraxani uu dheliyey dhimashadii ugu badnayd ee daqiiqad gudaha dunida uu ka waday ku dhowaad saddex boqol oo ruux oo ahaa shacab aan waxba galabsan iyo dhaawacyo ka badan tirada uu dilay mana jirto ilaa iminka cid si rasmiya u sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi iyadoo mas-uuliyiinta dowladdu ay ku eedeeyeen kooxda sida weyn uga soo horjeeda ee al-shabaab oo dhankooda ilaa iminka wax jawaab ahi aan ka soo saarin
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali